laakiinba dowladda ingiriiska oo dowladda kenya ka taageerta xoojinta dagaalka ay kenya kula jirto kooxaha xagjirka ee gobolka xeebta ayaa malaayiin dollar ku taageertay xarun loogu talagalay in ay ka howlgalaan ciidamada booliiska la dagaalanka ururada xagjirka ah ee a t p u loo soo gaabiyey dalka kenya xaruntaasi waxaa laga hirgeliyey gobolka xeebta ee mombasa gobolkaasi ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha ay kooxahan ay ka soo qaadaan weerarada ay la beegsadaan ciidamada dowladda kenya sida warbixintan ku eegayay wariyaha v o ede nairobi khadar maxamuud xareed
mashruucan ay dowladda ingiriiska ay kenya uga taageerayso sidii loo xoojin lahaa dagaalka ay kenya kula jirto kooxaha argagixisada ee gobolka xeebta ayaa waxaa ku baxaya malaayiin dollar waxaana xaruntan ay noqon doontaa midda ugu weyn ee ay ka howlgeli doonaan ciidamada booliska kenya ee sida gaarka ah oola dagaalama argagixisada ee loo soo gaabiyo a t b u ee gobolka xeebta ee mombasa dhismaha mashruucan oo uu sidoo kale qayb ka yahay xarunta dhexe ee ciidamada booliska ee a t b u-ga ee gobolkaasi xeebta ayaa waxaa sidoo kale uu ka kooban yahay qolal si casri ah loo dhisay qaybta i t-da goobo loogu talagalay shirarka iyo sidoo kale goobo gaar ah oo loogu talagalay in lagu hayo kooxaha looga shakiyo argagixisada iyadoo sidoo kale aysan meesha ka maqnayn guryo iyo goobo gaar ah oo loo diyaariyey in iyagana lagu hayo dumarka looga shakiyo inay ku lugta leeyihiin falalka argagixisada ee gobolkaasi xeebta jane mariat oo ah wakiilka dowladda u k ee kenya ayaa iyadoo ka hadlaysay furitaankii mashruucan waxa ay sheegtay in marka laga soo tago sida ay xaruntan uga faa'iidaysan doonaan ciidamada booliska kenya ee la dagaalanka argagixisada kasakow waxa ay sidoo kale xaruntani ay abuuri doontaa jawi isdhexgal ah taasoo ay bulshada gobolka xeebta kenya ay si toos ah xiriir oo la yeelan doonaan xarunta iyo ciidamada ka howlgalaya
arrintan waxa ay gacan ka geysan doontaa xoojinta howlgallada ka dhanka argagixisada ee gobolka xeebta kenya waana tallaabo kale oo muhiimoo ku aadan iskaashiga amniga iyo howlgallada aan wadaagno ee ah inaan la dagaalanno argagixisada xaruntan a t p u ee booliiska la dagaalamo argagixisada waa tii ugu horreysay ee xeebta laga dhiso waxayna siin doontaa meel go-aan saraakiisha si ay uga shaqeeyaan kaysaska ayna u taageeraan baaritaanadooda wax ku oolka ah uguna hoggaansamaan ilaalinta xuquuqda aadanaha waxayna u oggolaan doontaa in si toos ah booliiska la dagaalanka argagixisada ee a t p u ay u abuuraan wacyigelin dheeraad ah oo ku saabsan shaqada wanaagsan ay u hayaan bulshada iyo xoojintooda xiriirka bulshada
gobolka xeebta ee kenya ee mashruucan laga hirgeliyey ayaa ka mid ah meelaha ay kooxaha argagixisada sida kooxda al-shabaab ay weerarada ka soo abaabulaan waxaana sanadihii lasoo dhaafay gobolkaasi ka socday howlgallo xoogan oo ay ciidamada kenya ay ku beegsanayeen kooxaha argagixisada xilligan oo dalka kenya uu ku jiro jawi doorasho ayaa ka mid ah xilliyada ay dowladdu ay aadka sare ugu qaaday ammaanka gobolkaasi khadar maxamuud xareed v o a nairobi